bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimoed hidiyo jawhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha hirshabeelle oo magaalada jowhar dib ugu soo laabtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulan la qaatay odayaasha dhaqanka koonfur galbeed booliiska soomaaliya oo la wareegay amniga magaalada baydhabo ciidamada xooga dalka ciidamada la wareegay baydhabo oo la faray inay al-shabaab ka saaraan deegaanada koonfur galbeed dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan trump oo sheegay inay jirto fursad wanaagsan oo ku saabsan iiraan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegaystayaal waxa ayan qodobada warka habeenimo rediyo jawar idin hayo kuwada ugu door karoon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan waa habeenimo axad ah isliina ay soo gelayso taariikhdan ay ku beegan tahay shanta bisha afraad laba kun lix iyo labaatan madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawo xuseen iyo wafdiyuu hogaaminayo ayaa maanta magaalada jowhar dib ugu soo laabtay kadib safar shaqa uu kaga maqnaa caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle garoonka maxamed dheer ee magaalada jowhar ayaa madaxweynaha waxaa kusoo dhaweeyey guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka mas-uuliyiinta degmada jowharkan gobolka shabeellada dhexe golaha wasiirada qaar ka mid ah qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle kuwa golaha deegaanka degmada jowhar qeybaha kala duwan ee bulshada intaasi kadib madaxweynaha ayaa loo soo gelbiyey xarunta madaxtooyada hirshabeelle madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka koonfur galbeed nuurshiine ayaa warkaas inoo faahfaahinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan muhiim ah la qaatay odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kaasi oo diiradda lagu saaray xoojinta nabadda iyo dib u heshiisiinta bulshada keenta geedi socodka dimuqraadiyadda gurmadka abaaraha iyo horumarinta dowladnimada madaxweynaha ayaa odayaasha ku bogaadiyey doorkooda taariikhiga ah ee ilaalinta midnimada iyo wadajirka bulshada xalinta khilaafaadka iyo taageerada dowlad dhiska dalka isagoo adkeeyey muhiimadda wada shaqaynta dowladda iyo hoggaanka dhaqanka si loo xaqiijiyo horumar iyo xasilooni waarta dhankooda odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa madaxweynaha uga mahad celiyey booqashada iyo dadaalada joogtada ah ee dowladda federaalk soomaaliya ay ku bixinayso nabadeynta dib u heshiisiinta iyo horumarinta deegaanada koonfur galbeed iyaga oo muujiyey garab istaagooda qorshayaasha qaran ee lagu xaqiijinayo dowladnimada iyo dimuqraadiyadda booliiska soomaaliya ayaa la wareegay amniga magaalada baydhabo iyagoona digniin siiyey kooxaha badbaadada koonfur galbeed faadimo cabduqaadir ayaa warkaasi inoo faahfaahinaysaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareey guutaasad cusmaan cabdulaahi ayaa maanta kulan la qaatay dhammaan saraakiisha ciidanka booliiska soomaaliyeed ee ku sugan caasimada kumeel gaarka ee koonfur galbeed taliyaha ayaa saraakiisha kala hadlay xaaladda amni ee magaalada baydhabo kadib isbedelkii ka dhacay koonfur galbeed wuxuuna saraakiisha booliiska faray in la xoojiyo wada shaqaynta laamaha amniga wuxuu si gaar ah booliiska ugula dardaarmay amniga gudaha magaalada sidoo kale taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan magaalada baydhabo waxaa la amray in xilliyada habeenkii aan magaalada hubka lala dhex mari karin marka laga reebo ciidamada ammaanka booliiska iyo nabad sugidda waa kan afayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed gaashaanle cabdifataax aadan xasan oo ka warbixinaya shirka ciidanka booliiska soomaaliyeed ee ka dhaca magaalada baydhabo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu kulan muhiima la qaatay guud ahaan ciidanka booliiska heer federaal iyo heer dowlad goboleeda jooga koonfur galbeed taliyaha wuxuu saraakiisha guud ahaan kala hadlay xoojinta amniga iyo buuxinta dalduleelada maalmihii dhowaa ee isbedelku saameeyey koonfur galbeed ka jiray waxaana lagala hadlay in ciidanka ay xukumaan ka adkaadaan jakboyntiyada la xoojiyo ciidanka booliiska soomaaliyeedna uu la wareego amniga guud ahaan ee magaalada baydhaba gudaha halka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee ciidanka booliiska gacanta siinayeen ay magaalada hareerahooda tagaan sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska somaaliyeed wuxuu faray in ciidanka booliiska soomaaliyeed ay ka hor tagaan waxyaabaha amni darada keena sida xatooyada iyo in habeenkii la badiyo rondooyinka in jakboyntiyada ay ciidanku xoojiyaan oo ay tallaabo ka qaadaan sidoo kale taliyaha wuxuu faray saraakiisha qaybta guud ee booliiska gobolka ba iyo ciidanka taliyaha booliiska dowlad goboleedkaba in ay kaashadaan ciidanka ammaanka guud ahaan nabad sugidda iyo booliiska oo tallaabana laga qaado cid kastoo sharciga lidi ku ah in broseskii socday ee booliiska saldhigyada iyo degmooyinka ka socday ee cadaaladda ku saabsanaana sidiis ugu socdo lana xoojiyo la wadaagidda maxkamadaha kiisaskii hore u socday taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya wuxuu faray in cadaaladda la waafajiyo dadka dembiyada galay maalmihii dhowaa ee ciidanka booliiska gacanta ku dhigeen lana horgeeyey maxkamada awoodda leh sidoo kale waxaan ugu faa'iidaysanaynaa taliyaha wuxuu digniin u diray in jegbointiyada ciidamada maleeshiyaadka ah ama kuwa badbaadada ee koonfur galbeed yimidna inay xirooyinkooda ku ekaadaan inta broseska loogu loogu biirinayo ciidanka xoogga dalka soomaaliyad ee kuwa booliiska uu socdo ay xirooyinkooda joogaan habeenkiina dhaqdhaqaaqa hubka yareeyaan taliska booliiskana waxaa la faray uu taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeye guuta asad cismaan cabdullaahi uu faray in habeenkii wax hub aan magaalada lala socon aan ka ahayn kan booliiska dhammaan tallaabooyinkaas taliyaha wuxuu faray saraakiisha booliiska inay kormeeraan jegbointiyada laga soo galo magaaladana baaris laga sameeyo oo kuwa jegbointiyada gudahana ay jeekin badan sameeyaan magaalada gudaheedna aan lagu arki karin wax hub aan kuwa amniga ka shaqeeya ahayn dhammaan ciidamada kalena ay hubkooda xerooyinkooda kula ekaadaan insha allah waana mahadsantihin ciidamada la wareegay magaalada baydhabo ayaa la faray inay al-shabaab ka saaraan deegaanada maamulka koonfur galbeed daahir abshir xasan ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sariye guuto ibraahim maxamed maxamuud ayaa la hadlay qutubyo ka tirsan kumaandooska gorgor kuwaas oo waagihii ugu dambeeyeyba howlgallo ka dhana dagaalameesha al-shabaab ka wadeeyay deegaano fara badan oo ka tirsan gobolka baay taliyaha ayaa ugu hambaliyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee guulaha isdaba jooga ay soo hooyeen isagoona kula dardaarmay inay halkaasi kasii wadaan dadaaladooda ku aadan dib u xoreynta dalka islamarkaana al-shabaab ay kala wareegaan deegaanada iminka gacantooda ku hartay taliyaha ayaa sheegay in howlgalladani ay sii socon doonaan islamarkaana al-shabaab laga xoray doono dhammaanba deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka baay waxaana hadaladiisa ka mid ahaa bishaan waa bishii guusha waay waa bishii abriil waay waa bishii la aasaasay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dalaan kadib waxaan malaynaha meeshaan waxaa fadhiyo niman waqti aanan saas usii dheereen ayagoo guushii jawadgodan u dabaaldegayo aan aan ugu tegay jawadgodanaan ku jira aan malaynaha meeshaan iyo iyo nimankii kaleoo ayagana dhulkan xeebta ah dhanaane iyo gandarshii nimanka xoraya meesha ku jiro maanta sharafay ii taha mar kale inaan idinsoo hor istaago adinkoo u dabaaldegaayo guul aa gaarteen adinkoo u dabaaldegaayo adinkoo u dabaaldegaayo nafurnimo iyo dadaal iyo karti iyo firfircooni aa muujiseen maanta waa ku faraxsanaa dabcan inaan idinsoo hor istaago wax kalena idinkuguma imaaninee qodobka ugu horeeya waxaan idinkugu imid dabcan inaan idin mahadceliyo idinkaga mahadceliyo adeega iyo shaqada aa qaranka u haysiin maanta geesinimada aa muujiseen ummadda soomaaliyeed oo dhan oo aragteen somalia sida laydinkugu hambaliyey sharaftii iyo karaamadii aad lahaydeen aa muujiseen wixii ummaddan soomaaliyeed ee idinka filaysay waa muujiseen geesinimo loo baahnaa ayaa muujiseen walaalihiin idinka horeeyey ee la dagaalanka argagixisada sharaftii ay idinka mudnaayeen aa u muujiseen waxaan rabaa inaan aad iyo aad idinkugu mahad celiyo idinkala qayb qaato fantasiyada iyo dabaaldegga saa ogsoontihiin dabcan bishaan waa bishii guusha waay waa bishii abriil waay waa bishii la aasaasay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxaan rabaa dabcan guushiina munaasabadii ku soo aaday bishii abriil ee ku soo aaday iidana inaan idinkugu hambaliyeeyo idinkaga mahad celiyo dadaalkiinni ummadda soomaaliyeed mar kasta waxay ku seexataa dhiiggiina iyo dhacaankiina ku hoyataa ku seexataa nabadgelyo ay ku joogtaa maanta tiyaa muujiseen waddadaas dheer ee labada kun iyo sagaalkii ay ugu dambaysay in lasoo maro oo ummaddaanna ay isbaara nimanka ugu taalay aad soo marteen mana idinkaga sheekeynaya dee cadowgaa kusoo dusheen oo kusoo dhaawacdeen iyo intii yareedoo idinka badbaaday oo firxadkooda aad u jeeddeen soomaan meeshii daynuna ahayd dabcan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ballanuu u qaada shacabkan ballantuu u qaadana waxay tahay inuu u dhinto u dhaawacmo say ayaga nabadgelyo u joogaan waa ku sharfantihiin waa idinkaga mahad celinaynaa dabcan sharaf iyo karaamaa leedihiin waxaan rabaa inaan si qalbi ah oo niyad ah inaan idinkaga mahad celiyo waxaan rabaa qodobka ugu horeeya horta inta ani aan karo min hal darajada lacdoorta inaan idinkugu bishaareeyo saraakiisha idin hogaaminaysay iyo saraakiil xigeenka ayagana ballantaasoo kale qabaan guushii aa soo hoydeen abaalmarinteeda ay leeyihiin
hadalka taliya ayaa ku soo adeegay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay waayihii ugu dambeeyay ay halgalo isdaba joog ka wadeen deegaanada gobolka Baay iyagoo isku furay wadooyinka u dhaxeeya magaalada Muqdisho iyo Baydhabo halkaas oo in muddo go'doon ka ahayd oo dadka shacabkana ay maritaankooda ku dhibqabeen wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa xilalka uu kala wareejiyey agaasimaha guud iyo agaasimihii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada cabduqaadir codka ayaa muqdisho ka soo diray
munaasabad ay xilka ku kala wareegayeen agaasimaha guud ee cusub ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo agaasimihii guud ee hore ahna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka una goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada la taliyayaal agaasimayaasha waaxyaha iyo shaqaalaha wasaaradda ayaa lagu qabtay xarunta wasaaradda ee magaalada muqdisho ugu horeyn rofesor yuusuf salaad warsame oo ka mid ah la taliyaasha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada uu ku hadlayay magaca shaqaalaha ayaa u mahad celiyay agaasimihii guud ee hore shaqadii uu ka soo qabtay wasaaradda islamarkaasna soo dhoweeyay agaasimaha guud ee cusub ee xilka la wareegi doona anigoo ku hadlaya magaca shaqaalaha wasaaradda iyo arrimaha bulshada waxaan aada aada u jecelnahay ama aan jeclahay in aan ku sii sagootinno sharaf iyo qiimayn agaasimaheenii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo annagoo ku soo dhoweynayna sidaasoo kale agaasimaha guud ee hadda xilka la wareegayo waxaan u rajaynaynaa kii hore in meeshii uu tago ilaahay ku guuleeyo sidoo kale kan halkaan imaan doona ama jooga asana sidaasoo kale uu ku guulaysto yuusuf xasan isaaq agaasimihii guud ee hore ahna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada oo ka hadlay howlihii uu ka soo qabtay wasaaradda islamarkaasna u mahad celiyey wasiirada iyo shaqaalihii la soo shaqeeyey intaan joogna waxaan ku faraxsanahay haddaan ka bilaabo financial managementiga wasaaradda waxaan nadaaminay yani habaynay maamulka iyo maareynta maaliyadda wasaaradda waxaa ogtihiin maalinka xafiiska imaanaya wasaaradda wax ka taagnaa waxaa ogtihiin audit riboodadii iyo isbood sheegada xafiiskeena yaalay xitaan akaamada qaar xirnaanoo la isticmaali kari lahayn maantana waxaan joognaa sida markhaati nool ii yihiin agaasimaha maamulka iyo maaliyadda agaasimayaasha kale dhammaan riboodadii oo auditka ahaa labada sano iyo intaan joogay la sameeyey kulligood wax finax maanta nagu taagan ma lahan hal ribood oo maanta finax nagu taagan yahay oo laleeyahay yani maareynta maaliyadda masab recruitmentigii iibka wax ka qaldan yihiin oo yani oo finance maanta jir ma lahan riboodan wada clean waay riboodan waxay saaran yihiin miiska agaasimaha guud waxaan yani u keeni doona agaasimaha maamulka iyo maaliyadda iyo muxuu aha dadka mashaariicda ka shaqeeyo waxaa kaloo jiray wasaaradda waxaan ku matelinay shirar caalami ah heshiise caalami ah wasiirada saxiixa aanan qayb ka ahayn oo dhammaantooda maanta meel fiican wada marayaan marka hore gudaha laga shaqeynaya marka wasaaradda imaanaya laakiin maanta waxaa u gudubnay in ilaa iyo banaanka heshiise caalami lala galo si dad badan oo shaqo la-aana dalka shaqo abuur loogu sameeyo shaqo u helaan wasiir saalim hogaamintiisa ugu mahad celinayaa aaduu u dardargeliyey inta yartuu joogay shantii bilood aad wasaaradda wada joognay si wanaagsan oo wada shaqaynay runtii qof oo yacni khibrad u leh maamulka wasaaradda iyo wasaaradaha oo dhan oo wax badan ka soo shaqeeyey institutionka dawliga ah waxaa kaloo u mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo runtii igu aaminay wasaarad ka shaqo badan ka baaxad weyn ka culays badan wasaaradda aan joogay waxaa u arkaa runtii promotion ama dallacsiin dowladdeena ii garatay in laigu dallacsiiyo oo wasaarad kale la igeeyo waa u mahad celinaya ra-isul wasaaraha asigana ururka shaqaalaha faceto iyo hay-adaha nala shaqeeya hay-adaha caalamiga iyo deeqbixiyaasha dhammaan cid walbo oo nala shaqaynaysa inta wasaaradda agaasimaha guudka ah waa u mahad celinayaa agaasimaha guud ee cusub ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maxamed sani dalmar ayaa ka mahad celiyey sida loogu soo dhoweeyey wasaaradda waxauna u ballan qaaday inuu halkii kasii wadi doono howlaha wasaaradda meel fiicanna uu geyn doono mudane wasiir anigoo og mas-uuliyadda iyo shaqada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada culayska ay leedahay iyo baaxadda ay leedahay yaa waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto fursaddan in aan diyaar u ah inaan si hufan oo daacadnimo xilkasnimo iyo mas-uuliyad ku jirto inaan u guto waajibaadka shaqo ee uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda ii egmaday wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada saalam caliyow ibrow oo xilka u kala wareejiyey la- labada agaasime ayaa uga mahad celiyay agaasimihii guud ee hore howlahii kala duwanaa ee uu soo qabtay wasaaradda isagoo agaasimaha guud ee cusubna uu rajeeyey guul inuu halkii kasii wado howlaha horyaala Ee, waxaan ku faraxsanahay inaan goobjoog ka noqdo xil wareejinta u dhexaysa agaasimayaasha agaasimihii hore iyo agaasimaha guud Ee, agaasimihii hore waa ku mahadsan yahay sida fiican ila soo shaqeeyey intaan joogay wasaare shaqeynayso howl fiican soo qabto waa waa ugu imid agaasima cusub waa ku soo dhaweynaynaa Ee, waa- ee, waa maqlaysa ninkan waa abtirsaday wuxuu meel wuxuu yimid oo dabadah wuxuu ka dhigay uu- adiga waxaad kaga duwan tahay meel waxaad kusoo hool socoto oo nidaamsan adiga waxaan kaa filaynaa saaad ii sheegaysa meeshaan si ka fiican inaad geysis waa soo dhaweynaa maaragtay ee, in aad aad saa u aaminsan tahay wasaaraddan kororka ay leedahay wasaaraddan wasaarad yar maaha wasaarad waxaa weeye labada weyn soo hadaa agaasimaha yuusuf sheegayay labo labo tiir ay leedahay shaqada iyo arrimaha bulshada waa meeshii wadanka laga haysto waa dhibaato kasta haddii shaqa abuurka aan xoojin wasaaradda ay xoojiso ilaalintii kule soo baxdo shaqa abuur ka mid ah iyo daryeelka bulshada ay xoojiso waxaa waaye wadanka oo ilaahis badan ay ka daacay wax walba qabanaa marka waxaa loo baahan keliya horta jaa in maslaxad ay ku jirto shaqada qofku mas-uulka yahay waxay tahay shaqada maslaxad ay ku jirto waxaa fududaane soo uraadi lahaa hababkii iyo meelihii oo kiraan lahaa fulinta howlahan waa kuu kalsoonahay ee, warbixintan kaa helay ee, nin shaqo jecel inaad tahay hadda afkaada ka tiri ka ballan qaatay waxaa rajaynaa fulis inta inta fadhida mustariyaas odayaashan kulli dad waxaa diyaar u ah inay kula shaqeeyaan waay ay kula shaqeeyaan kuu fududeyn kowda bishan ayaa wareeg halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio jowhar ee haatanna warka dibadda madaxweynaha dalka maraykanka ayaa sheegay inuu tixgelinayo burburin xoogan iyo iyo in lala wareego saliidda iiraan haddii aan dagaalka si deg deg ah loo soo afjarin sida uu sheegay fox news laakiin wareysiga uu siiyey wariye ka tirsan fox news trump ayaa sheegay inay jiraan fursado wanaagsan oo heshiis lagu gaari karo biri hadda waxa ay wada xaajood kula jiraan ayuu yidhi trump iiraan ayaa hore u beenisay dhowr jeer inay maraykanka heshiis uu u socdo ee habeennimad dhegeystayaal kala socoteen radio jowhar waa naga intaa